bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha agosto sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariistee xildhibaan sheekh maxamed madaar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa goordhoweed kooxa hubaysan waxa ay ku dileen degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir iyadoona xildhibaankani uu noqonayo xildhibaankii afaraad ee lagu dilo gudaha magaalada muqdisho sanadkan iyadoona degmadani uu noqonayo xildhibaankii saddexaad ee lagu dhex dilo xildhibaanka ayaa la dilay ka gadaal salaadii jimcaha kadib asigoo kasoo baxay masaajidka marwaas kuna sii jeeda hoygiisa waxaana kooxo baskoolada ku hubaysan ay ku dileen afaafka hore iridka saldhigga afariirdoodka ayagoona kooxaha dilka geystay goobta isaga baxsadeen xildhibaanka ayaana la tilmaamay in uu ahaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaankan ayaa dilkiisa waxa uu noqonayaa mid ku kordha xildhibaano ka horeeyey kuwaasoo lagu qaarajiyay gudaha degmada xamarweyne ee gobolkani banaadir xilli laamaha ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliyana ay la kulmeen dhaliilo dhowr ah kuwaasoona kaga imaanayay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gudaha dalka iyo sidoo kale beesha caalamka waxaana magaalada muqdisho haatan ay u muuqanaysaa mid uu kasii daraya ammaankeeda iyadoona qeyb ay ka noqotay nolosha magaalada muqdisho ugaarsiga lagu hayo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wararka naga soo gaaraya qeybo ka mid a deegaanada maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in maanta deegaanadaasi si weyn looga xusay kowda agosto ku astaysan lixdan lix iyo toban sano guuradii kasoo wareegatay xilligii la aasaasay maamulka soomaaliyeed ee puntland deegaanadaas oo ay ugu weyn tahay magaalada xarunta u ah ee garoowe ayaa waxaa ka dhacay isusoo baxyo dadka ay si aad ah ugu muujinayeen soo dhoweynta munaasabadda sanad guuradii lix iyo tobanaad ee kasoo wareegatay xilligii la aasaasay maamulka iyadoona madaxweynaha maamulka puntland iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee ka kooban yahay maamulkaasi ay kala qeyb galeen munaasabadda ka dhacaysay magaalada garoowe dadweyne aada u fara badan kuwaasi oo isugu soo baxay daawashada dhoolatus ay sameynayeen ciidamada maamulkaasi kuwaasoona kusoo bandhigayay magaalada garoowe inta munaasabadda ay soconaysay ayaa deegaanada maamulkaasi si aada loo adkeeyay ammaankooda iyadoona koontaroolada la wada xiray waxaana ciidamadu ay si adah kaga qeyb qaadanayeen munaasabadda lix iyo toban sano guurada kasoo wareegatay xilligii la aasaasay maamulka soomaaliyeed ee puntland oo maanta ay ku astaysan tahay munaasabadda maalintaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dibadbaxyo loogu soo dhoweynayo ansixinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo taageerada ay u fidisay dhisidda maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxay maanta ka dhaceen qeybo ka mid a magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudooga dhanka ay maamusho maamulka galmudug iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo dadka kula hadlay goobaha la isugu soo baxaya ay tilmaameen in haatan galmudug ay ku guuleysatay hadafkeedii ahaa hirgelinta maamulka galmudug taasoona si toosa dowladda federaalk ay ku dhawaaqtay in la dhammaystiri doono mideynta gobolada mudug iyo galgaduud ee maamul loo sameeyo ayaa waxaa dhowaan kaga dhawaaqay gudaha magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya xukuumadda soomaaliya hormuudka uu ka yahay ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed taasoona ay u riyaaqeen inta badan shacabka kasoo jeeda deegaanadaasi waxaana weli maamulkaasi dhaliilsan maamulka ximin iyo xeeb taasoona dhowaan banaanbax ka dhacay deegaanadaasi lagu muujiyey in marnabo aysan raalli ka noqon doonin boqolaal dibadbaxayaala oo maanta isugu soo baxay fagaaraha deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ayaa ku dhawaaqaya eriye ay kusoo dhoweynayaan hadalka madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya kasoo yeeray iyadoona deegaanadaasi sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay kula hadleen taasoona ay ku tilmaameen in dowladda federaalk ee soomaaliya dhowr jeero hore ay ka gaabisay la shaqaynta iyo sidoo kale kaamil yeelidda maamulka galmudug balse haatan ay usoo jeesatay dowladda dhexe ee soomaaliya dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug oo kasoo horjeestay ansixinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale aqbalidda dhisidda maamulkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in dowladdiisu ama maamulkiisa uu dhammaanba howlihii wada shaqeyn ee uula lahaa dowladda dhexe soomaaliya si toosa u jaray asigoona ugu baaqay xildhibaanada iyo mas-uuliyiin dhowra oo kasoo jeeda deegaanada maamulka puntland in si deg deg ah ay kusoo gaaraan gudaha deegaanadaasi si ay kaga arisadaan waxa ay ka yeelayaan yabaha kasoo yeeray dowladda federaalk ee soomaaliya ee ah mideynta gobolada mudug iyo galgaduud oo qeybo ka mid a gobolka mudug haatan maamulkooda uu hoos tago maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu tilmaamay in maamulkiisa marnaba uun raalli ka noqon doonin hadalka kasoo yeeray madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya arrintaasina ay tahay wax kasoo horjeeda dastuurka asigoona dhanka kale eedeyn u jeediyey madaxdii ka socotay beesha caalamka ee ka qayb gashay kulankii ka dhacay xarunta madaxtooye ee villa soomaaliya
lagu saxeexay camar shalay oo bishu ahayd soddonkii bisha toddobaad laba kun iyo afar iyo toban dowladda puntland markay aragtay heshiiskii maamulo sameynta gobollada dhexe ee taariikhdiisu ahayd soddonkii bishii toddobaad laba kun iyo afar iyo toban markay eegtay dastuurka dowladda federaalka qodobka konton qodobka kontonaad farqadiisa shanaad iyo lixaad markay aragtay qodobka konton iyo labaad faqradiisa labaad xarafka ba iyo faqradiisa saddexaad dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay sida soo socota dowladda puntland waxay ka soo horjeedaa heshiiska maamulo sameynta gobollada dhexe kaasoo khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland aada uga xun tahay ka qaybgalka xubnaha beesha caalamka iyo inay markhaati ka noqoto heshiis khilaafsan dastuurka dowladda federaalka ah waxay dowladda puntland nasiib darro u aragtaa in madaxdii sare ee dowladda federaalka ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dowladda federaalka iskana horkeenaya bulshada soomaaliyeed dowladda puntland waxay wadatashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira golayaasha dowladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada puntland muddo shan iyo toban cisho gudahooda ugu dambeyn shan iyo tobanka bisha agost laba kun iyo afar iyo toban dowladda puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubintii uga wakiilka ahayd guddiga dib u egista dastuurka marwacaasho geella diriya dowladda puntland waxay go-aan ku gaartay in gebi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqayn ah ee ay la lahayd dowladda dhexe ee federaalka ah dowladda puntland waxay caddaynaysaa wax alla wixii dhib ah ee ka yimaada heshiiskaas aan sharciga ahayn ee maamulo samaynta gobollada dhexe ee lagu sheeganayo qaybo ka mid ah deegaanada puntland ay mas-uul ka tahay dowladda federaalka ah dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa durbo wajahayso caqabado kaga imaanaya dhanka maamulada iyo sidoo kale xalinta khilaafka haatan kasoo isdhex cusboonaaday qaybo ka mid a labada gobol ee ay haatan hormuudkana ka tahay maamulka ximiniya xeeb ee iyaduu looga yeeray gudaha magaalada muqdisho si looga dhaadhiciyo qorshaha ku aadan dhisida maamulkaasi inkastoo maamulka ximiniya xeeb ay kasoo horjeesteen dowladda ayaana haatan looga fadhiyaa sidii ay ku qanci laheeday maamulka ximiniya xeeb iyo sidoo kale diidmadani haatan kasoo yeeraysa maamulka puntland taasoo ayna kaga soo horjeedaan hadallada ah in la mideeyo maamulada gobolada mudug iyo galgaduud oo qaybo ka mid a gobolka mudug haatan ay maamusho maamulka puntland dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay tilmaantay in qorshacadi ay la tegi doonto shirka dhawaanka furmi shirka dhawaan furmi doona ee u dhexeeya wadamada afrika iyo sidoo kale mareykanka kaasoona looga hadlayo sida lagu garab istaagi karo wadamada afrika wasiirka maaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle ducaale ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya qorshacad ay ugu tala gashay inay la tagto shirkaasi asigoona tilmaamay in dowladda ay soo bandhigi doonto qorshayaal dhowr ah kaasoona qayb ka noqon doono dhisidda dalka soomaaliya ama dibudhiska laga hirgeli karo dalka soomaaliya xilli uu tilmaamay dowladda inay cadday doonto inay tahay dowlad lagu aamini karo in dibudhis lagu sameeyo wadankeeda madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay ee gaaray magaalada garbaharey ee xarunta gobolkaasi gado ayaa waxa uu shacabkii uu kula kulmay magaaladaasi u tilmaamay ama ka ballanqaaday in dowladdu ay dadaal u geli doonto sidii gurmad deg deg ah lagu soo gaarsii lahaa deegaanadaasi xilli uu tilmaamay dowladdu inay la qaybsanayso dhibaatooyinka soo gaaray dadka ku dhaqan gudaha gobolka gado gaar ahaan degmada garbaharey madaxweynaha soomaaliya ayaa kulamo gooni gooni ah gudaha magaalada kula qaatay bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka degmada asigoona kala hadlayay sida ugu macquulsan ee lagu gargaari karo dadka dhibaatooyinka ay haystaan ee ku dhaqan nawaaxiga degmada garbahaarey kuwaasoo dhibaatooyin ay kasoo gaareen dagaalada dowladda federaalk ee ka wado qeybo ka mida gudaha gobolka gado kaasoo ay kaga gon leedahay sidii goobaha ayse kaga saari laheyd ururka al-shabaab ee dagaalada kula jira dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya oo kulanka shalay uu la qaatay ama tegitaankiisa magaalada garbaharey uu ahaa mid kooban ayaa waxa uu dhanka kala tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya wax waliba ay la qaybsan doonto dadka ku dhaqan degmada galbaharey ee xarunta gobolkaasi gado halkaa waxaa idinkugu nimiday inaan horta xanuunka idinla wadaagno iyo inaan idinla calacalno inta wixii aan hayno ma waynaysaan inaan aragno oo madaxweynihii meeshaasuu tegey muxuu ahaay wuxuu ku soo arkan waa sidaas amarkaan uu ka bixiyey ciddaana uu la hadlay in la yidhaahna waan rabnaa caalamku dal kastoo colaad sokaaya ka dhaceen waa la gargaaray waa loo soo gurmado waa la yimid annaga dhibkan haysta waxay tahay ta caalamkiina dhibaatadii iyo burburka waan la wadaagnaa gurmadkiina meelo badanoo ka mid a waa naloo soo gurman laayaa haddii waddooyinka haata furan lahaayeen si kastaba raf ha u ahaadeenoo ha jajabnaadeenoo ha waxaysnaadeena ay furan yihiinoo sidaana xaaladda ma ay ahaan lahayn laakiin dadku wadda xumo uma maqna ee inaan waddadii xumayd lafteedii la mari karin ayaa runtii caqabadda ugu weyn ah marka ama cir ha la soo maro ama dhul ha la soo maree uun si allaale iyo sidii maxaan ku idhaahdaayey dadka wax lagu soo gaarsiin karo waan ka shaqayn doonnaa haddii ha la yidhaahdo ugu dambeynna israa'iil iyo xamaas ayaa gaaray xabad joojin ay hirgelinayaan labada dhinac xilli weli qaybo ka mid ah gaso ay ka soconayaan duqeymaha arxandarrada ah ee dowladda yuhuudda ay ku wado shacabka reer falastiin ee ku dhaqan halkaasi xabad joojintan ayaa waxaa la tilmaamay inay jiri doonto muddo saacada ah iyadoona labada dhinac si rasmi ay u hirgeli doonaan arrintan ayaa sidoo kale wararka laga helay gase waxay tilmaamayaan in ciidamada israa'iiliyiintu ay ku amreen dadka ku dhaqan gaso inay guryahooda isaga bara kacaan iyadoona dadku la sheegaya haatan inay u baxsanayaan dhanka iyo magaalada qaahira ee dalkaasi masar ayagoona ka baqdin qaba in halkaasi ay kasii socdaan duqeymaha inkastoo xabad joojinta inta badan labada dhinac ay galaan dhanka israa'iil aysan ka hirgelin taasoona duqeymo dhowra maalmihii lasoo dhaafay ka sameynaysay qeybo ka mid a gudaha wadanka falastiin gaar ahaan danta ama dhanka khaza warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khayaarta aynu jecel nahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu